Dhallinyaradan oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa abuurtay fursad ganacsi iyagoo magaalada ku iibiya dharka noocyadiisa kala duwan kaas oo laga keenaa dalka dibadiisa. Qaar ka mid ah dhallinyaradan ku sugan magaalada Beledweyne oo fursadan ganacsi la yimid ayaa ka hadla waxyaabaha sababay in fursadan ganacsi ay kaga faa'iidaystaan islamarkaasna ay ku iibiyaan magaalada Beledweyne.
magacayga waxaa la yihahdaa maxamed xasan xuseen waxaan ka shaqeeyaa ganacsiga bacadlahan ayaan ka shaqeeyaa dhallinyarta ka shaqeysa ayaan ka mid ahay adiga sideed sana camala ganacsigaan ku jiraa alxamdulilah waana ku noolnahay ganacsi kaleet waa iska jirjira laakiin ganacsigan hadda bacadlaha ayaan maaragtay aad ugu xeel dheerahay ganacsigan aan hadda ku jiro waa tusaale ahaan bacadla rageed waaye sida macawiisyada funaanadaha shaatiyaasha dharka ciyaalka dharka waaweyn sida khamiisyadoo kaleeto maaragtay mararka qaar waxaan kusoo siyaadinay sida boorsooyinka boorsooyinka iskoolaadka lagu aado iyo haambaagyada waxaasna waa gadnaa waxaan ka shaqeynaa ganacsiga dharka qiimaha hadba siga ku yimaadaa dharku waa noocyo badan yahay waa madabyo badan yahay marka yaryar iyo waaweyn uu leeyahay marka qiimihiisuna wax laga gaaro ma ahan wax waa iska raqiis waa qiimo hoose low waxna waa qiimo badan oo qiimahooda aaday u sareeyaan waa dharka qaaliga ah oo sida turkiyaanka la dhaho oo dharka shaatiyaasha iyo sarwaalada leh sida surwaaladoo kale shaararkaoo kale fanaanadaha garanta buumooyinka halahaasaa gadaa macuusyada camaamadaha shaqadan waxaa garab igu sii waalidka aanay dhaleen awuu garab qabta wallaahi waxaa dhihi lahaa ana tahriib iska joojiya waddankiina aamina dalkiina shaqataallaa shaqada meeshiina ka abuurta tahriibkaa la iska joojiyaa dhihi lahaa ani tahriibka wax faa'iida ee malamaano meeshiina shaqa ka abuurtaa dhihi lahaa magaalooyinka boosaaso iyo muqdisho ayaa inta badan ka keena dharkan waxa ayna saartaan lacago dheeri ah si ay ugu helaan nolol maalmeedkooda kuwa ku filan